بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا حرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم halkan ka guda gelaynaa insha allah dersi cusub oo ku saabsan kutubkeenan la yidhaahdo alriyaad alriyaad albadiica waa kutub ka hadlaya sida aan arki doono saddex qaybood qeybta koowaad oo ah usuulu diinka oo caqaa'idkii ah si kooban sheekhu uu u sheegi doono insha allahu tacaala iyo qeybta labaad oo furuucu shariicadii ah oo axkaamtii ah amase fiqhigii iyo qeyb akhlaaqiyaadkii iyo tasawufkii oo gadaaluu ku khatimi doono saddexdaa ayuu ka koobnaan doonaa kutubku insha allahu tacaala kitaabkeenan alriyaad albadiica fi usuuli iddiini wa bacdi furuuci shariica oo uu iska lahaa asheekh alfaadil maxamed xasballah kaas ayaan guda gelaynaa insha allahu tacaala bismi illaahi alraxmani alraxiim bismi illaahi ilaah magaciisaan ku alifaya allihii arraxmaani ee naxariista guud naxariisanaya allihii alraxiimi ee naxariista khaaskaa naxariisanaya magaciisa ayaan ku alifayaa kitaabka alxamdu tilmaan wanaagsani lilaahi ilaah bay u sugnaatay ilaahi rabbi alcaalamiina makhluuqa oo dhan maaligoodii ahaa isagu rabbiga u ahaayo iska lahaa dhammaan caalamka oo dhan waasalaatu naxariis weynan lala xiriiriyey iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeennii dushiisa ha ahaadeen muxammedin nebi moxamed ahaa sayidi almursaliina kuwii ilaah uu soo diray boqorkoodii ahaa wasalaatu naxariis weynan lala xiriiriyey iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeennii dushiisa allah yeelo muxammedin nebi moxamed ahaa nebi moxamedkii sayidi almursaliina kuwa la soo diray sayidkoodii ahaa makhluuqii oo dhanna hadda sayid buu u yahay haddiiba la yidhi rusushii ilaah uu soo diray ayuu sayid u ahaa wa calaa aalihi nebiga aalkiisiina dushooda allaha yeelo salligaas iyo salaamtaas iyo wa saxbihi nebiga asxaabtiisa ajmaciina dhammaantood aalka iyo asxaabta dhammaantoodba wataabiciina kuwii raacayna dushooda allaha yeelo nabadgelyo iyo naxariis lahum saxaabada raacay biixsaanin iimaan ku raacay ilaa yowmi iddiini abaalmarinta maalinkeeda intii laga gaadho naxariistaas dushooda allaha yeelo weeyaan aalka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo intii raacday asxaabta oo ixsaanka ku raacday ixsaankaas iimaan ayaa looga jeedaa in alla iyo intii iimaanka ku raacday weeyaan dad cusaadaba ha noqdeenoo dembiyaale ay ka dhacaan oo dembiyaal sameeye intii iimaanka ku raacday iyo wanaagga amaa bacdu intaa ka gadaal fa haadaa midkani mukhtasarun mid la gaabiyey weeyaan waa kitaab lafdigiisu uu yar yahay macnihiisuna uu badan yahay mukhtasarkaasoo fii usuuli iddiini diinta asalladeedii ahaaday iyo wa jumlatin jumlo oo min furuucihi diinka faracyadiisa ka mid ah mukhtasarkaasoo calaa madhabi alimaami imaamkii madhabtiisa ahaaday imaamkii ashaaficiyi ee shaafici ahaa radia allahu canhu ilaah raadiha ka noqdee wuxuu leeyahay sheekhu kitaabkani waa kitaab mukhtasarah kitaab la gaabiyey weeyaan oo lafdigiisu uu yar yahay faa'idadiisuba ha badnaatee kitaabkaasoo ka hadlaya oo ku saabsan usuuluddiin diinta asalladeedii waa caqaa'idkii lagu baranayey iimaanka wuxuu kaloo ka hadlayaa sidoo kale jumlatin min furuuci ddiin jumlo iyo qayb ka mid ah diinta faracyadeedii waa fiqhigii iyo axkaamtii sida aynu arki doonno wuxuu kaloo ka hadli doonaa sida gadaalba sheekhu uu ku sheegi doono tatimo yaroo uu ku dhammaystirayo oo ayana tasawuf ah wuxuu ku socdaa buu yidhi kitaabkaasi madhabkii imaamkanagii imaamu shaafici calayhi raxmatullah imaamkeennii imaamu shaafici moxamed bin idriis ashaafici ayuu madhabtiisii ku socdaayo waa fiqhigii madhabkii imaamkanagii imaamu shaafici moxamed bin idriis bin cabbaas bin cuthmaan bin shaafic bin isaa'ib bin cubayd bin cabdiyaziid bin haashim bin cabdilmudalib bin cabdimanaaf imaamka nagaas imaamu shaafici ah madhabkiisii weeyaan iyo fiqhigiisii waa axkaamtii sharciga ee imaamku uu ka soo dhex saaray adilada aayaadka qur'aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca iyo qiyaaska intaa adilada ah axkaamtii iyo xugumyadii uu ka soo saaray oo uu ka soo dhex bixiyey taas weeyaan fiqhigaas ayuu ku saabsan yahay kitaabku fa haadaakani mukhtasarun waa mid la gaabiyey mukhtasarkaasoo fii usuuli ddiini diinta asalladeeda ahaaday iyo wa jumlatin jumlo oo min furuucihi diinka faracyadiisa ka mida mukhtasarkaasoo calaa madhabi alimaami imaamkii madhabtiisa ahaaday imaamkii ashaaficiyi ee shaafici ahaa radiallahu canhu ilaa raadi ha ka noqdee samaytuhu waxaan ku magacaabay mukhtasarkaas alriyaada albadiica fii usuuli iddiini wa bacdi furuuci shariica magacaasoo sidaasa ayaan ku magacaabay weeyaan waa magacuu kitaabku leeyahay intaasoo isla socotaay alriyaada albadiica alriyaada beerihii albadiicata ee xeesha dheerayd oo fii usuuli iddiini asallada diinta ahaatay iyo wa bacdin gobol wa bacdi furuuci shariica shariicada laamaheeda iyo faracyadeeda qaar ka mid a magaca asaga ahee alriyaada albadiica fii usuuli iddiini wa bacdi furuuci shariica magacaas ayaan ku magacaabay buu yidhi sheekhu kitaabka raajiyan anigoo ka rajaynaya oo ka quudaraynaya min allaahi ilaah an yanfaca inuu ku anfaco bihi kitaabka mukhtasarka dalabata alcilmi cilmiga kuwa raadinaya laasiyamaa kumaba sii jiraan almubtadi'iina kuwa cilmiga bilaabanaye wa an yuwajiha ilaah inuu u soo jeediyo ilayhi mukhtasarka ragbata araaqibiina kuwa dalba iyo dalabkoodana inuu ilaah jeclaysiiyo uu u soo jeediyo anigoo sidaa ilaah ka rajaynaya ayaan magacaas ku magacaabay raajiyan xaal aan ahay kii ka rajaynaya min allaahi ilaah ka rajaynaya an yanfaca inuu ku anfaco bihi mukhtasarkii kitaabkii la soo gaabiyey dalabata alcilmi cilmiga kuwii raadinayay ilaah inuu ku anfaco ardadii cilmiga laa siyamaa kumaba sii jiraan oo masalba male almubtadi'iina kuwa cilmiga bilowday ardada bilowga ah ee cilmiga bilowday oo kutubaha ku cusubba kumaba sii jiraane dadkaa cilmiga raadiya in ilaahu ku anfaco anigoo rajaynaya ayaan kitaabkan alifay magacaasna aan u bixiyey wa an yuwajiha ilaah inuu soo jeheeyo uu u soo jeediyaan rajaynayaa ilayhi kitaabkan ragbata araaqibiina kuwa wax dalbaya oo khayrka dalbaya dalabkooda iyo jacaylkooda in ilaahu u soo jeediyo anigoo ilaah ka rajaynaya ayaan sidaa ku alifay kitaabka magacaana aan u bixiyey iclam ogow ayuu yidhi sheekhu annahu shaaniya yejibu inuu ku waajibayaa calaa kulli shaksin qof dhammaantii shaksigaasoo min almukallafiina kuwa la mashaqeeyey ka mid ah walow kaana haba ahaado shaksigaasi raqiiqan mid addoon ahe an yacrifa inuu bartaahi inay ku waajibayso arkaana alislaami islaamka tiirarkiisa iyo waliimaani iimaanka tiirarkiisa waxaad ogaataa qofka mukhaadabka ah ee lala hadlayow waa qof walba eh in lala hadlaayo ay suuragal tahay oo khitaab uu ka suuroobe waxaad ogaataa qof walba ee mukallaf ah waa qof baaliq ah oo qaangaar ah oo caaqil ah oo haddana garasho leh oo xubnihiisuna ay nabad galeen qofka asaga ee mukallafka inay waajib ku noqonayso in uu barto arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan bal sidaa ogow buu yidhi iclam ogow annahu shaaniya yejibu inuu ku waajibayo calaa kulli shaksin shaksi dhammaantii shaksigaasoo min almukallafiina kuwa la mashaqeeyey ka mid a walow kaana haba ahaado shaksigaasi raqiiqan mid addoon ahe an yacrifa inuu barto inay ku waajibayso ogow arkaana alislaami islaamka tiirarkiisa iyo waliimaani iimaanka tiirarkiisa fa arkaanulislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun shan weeye an tashhada inaad qidhid weeyaan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaahi inuusan jirin ila allahu ilaah mooyaane wa anna muxammadan nebigii la mahadin badiyeyna rasuuluullahi ilaah rasuulkii uu soo diray inuu yahay wa tuqiima inaad ogtid weeye asalaata salaadii wa tu'tiya azakaata zakadiina aad bixisidoo aad gudatid wa tasuuma ramadaana ramadaankiina aad soomtid wa taxuja albeyta kacbadiina aad xajisid in istadacta haddii aad awoodid ilayhi ila lbeyti kacbada sabiilan wadda ahaan jid intii ka ah haddii aad u awoodidoo zaadkii iyo raaxiladii iyo aad helaysid weeyaan arkaanulislaam shantaas weeyaan waa sidii xadiidkii nabiga laga werinaya calayhi salaatu wasalaam imaamu muslim uu werinaya sayid cumar sidii ku caddayd weeyaan fa arkaanulislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun shan weeye an tashhada inaad qirtid weeyaan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaahi inuusan jirin ila allahu ilaah mooyaane wa anna muxammadan nebi muxammedna rasuuluullahi ilaah rasuulkii uu soo diray inuu yahay wa tuqiima asalaata salaaddii inaad ogtid weeye oo aad shuruuddeedii iyo arkaanteedii aad kula timaadid iyo mubdilaadkeedii oo aad iska ilaalisid wa tu'tiya azakaata zakadii oo aad bixisid weeyaan oo dadkii mudnaa aad siisid wa tasuuma ramadaana bishii ramadaan oo aad soomtid weeye wa taxuja albeyta kacbadii oo aad xajisid weeyaan in istadacta haddii aad awoodid ilayhi ila lbeyti kacbada sabiilin jid ahaan oo aad jidkii aad u mari lahayd iyo zaadkii iyo daabaddii aad ku tegi lahayd haddii aad helaysid waddaduna ay aamin tahay markaas inaad xajisid weeyaan shantaa tiir ayaa la yidhaahdaa arkaanulislaam wa arkaanuliimaani iimaanka tiirarkiisuna sittatun lix weeye an tu'mina inaad rumaysid weeye billaahi ilaah aad rumaysid wa malaa'ikatihi ilaah malaa'igtiisa aad rumaysid wa kutubihi ilaah kutubihiisii uu soo dejiyey aad rumaysid wa rusulihi ilaah rasuulladiisii uu soo dirayna aad rumaysid walyowmi maalinkii aad rumaysid alaakhiri ee dambeeyey wa bilqadari qadartiina aad rumaysid khayrii qadarta khayrkeeda iyo wa sharrihi sharteedaba aad rumaysid weeyaan arkaanulislaam waa la soo sheegay arkaanuliimaanna lixdan weeyaan tiirarkii uu ku dhisnaa iimaanku qofka laga doonayay oo laga rabay arkaantii uu ku dhisnaana lixdan weeyaan iimaanka macnihiisu waxaa weeye waa tasdiiq iyo rumayn qofku qalbigiisa uu ka rumaynayo dhammaan diintii islaamka ee uu la yimid nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo weliba jasminaya oo qalbigiisa si go'an u gelinayo marnaba aan labalabaynayn tasdiiq go'an oo jaazima oo wax walba ee diinta ka mid ahee nebigu uu noo keenay calayhi salaatu wasalaam xaqii nebigu uu noo keenay qofku inuu rumeeyo oo qalbigiisa ka rumeeyo kaas ayaa la yidhaahdaa iimaanku waa sidaas waxaa kaloo la yidhaahdaa oo lagu idlaaqi karaa altasdiiqu biljanaan waaliqraaru billisaani waalcamalu bilarkaan inuu qofku qalbigiisana ka rumeeyo carabkiina uu uga dhawaaqo xubnihiisiina uu ka sameeyo weeyaan arkaantii islaamkii iyo iimaankii marka arkaanuul iimaanna waa lixdan an tu'mina billaahi ilaah inaad rumaysid wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana aad rumaysid wa kutubihi ilaah kutubtiisii aad rumaysid wa rusulihi ilaah rasuulyaalkiisii aad rumaysid walyowmi alaakhiri maalinkii dambeeyey aad rumaysid wa bilqadari qadartiina aad rumaysid khayrihi qadarta khayrkeeda iyo wa sharihi sharkeedaba lixdaas weeyaan haddii marka aynu si kooban u qabanno ilaah aad rumaysid baa ugu horeeya an tu'mina billaah inaad rumaysid ilaah jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala qalbigaaga aad gelisid ilaahay keligiiyo inuu yahay daatadiisa iyo sifadiisa iyo afcaashiisaba ilaahay keligiisa inuu yahay ilaahay qadiimahoo horreeyey uu yahayo meeluu ka soo bilowday aan la arag ilaaha daa'imahoo abadiga ahoo weligiisba jiraya inuu yahay qaadirka ahoo awoodda leh makhluuqaan oo dhanna asagoo abuuray oo maamulaya makhluuqiisana aan meelnaba ka shabihin dhammaan nuqsaan iyo xumaan oo dhanna ilaahay ka hufnaaday oo ka fogaaday inuu yahay sidaas inaad aamintid weeyaan an tu'mina billaah marnaba ilaah inuusan makhluuqiisa meelnaba ka shabihin ee uu ka deeqtoon yahay dhammaan makhluuqiisa oo dhan sidaas ayaad rumaynaysaa aad qalbiga gelinaysaa an tu'mina billaahi waa sidaas macnaheedu haddii lasoo koobo waan arki doonnaa caqaa'idka markii aynu gaarno sifooyinka iyo tilmaamaha ilaah u waajibay oo qofku inuu barto oo qalbigiisa u geliyo ay waajibka tahay iyo kuwa ka reebtoon iyo wixii u bannaan intaba waynu gaari doonnaaye wa malaa'ikatihi ilaah malaa'igtiisii inaad rumaysid weeyaan oo aad qalbigaaga ka rumaysid malaa'igtu inay yihiin addoommo ilaah uu abuuray oo ilaah uu karaameeyey oo ilaah aan marnaba caasinayn subxaanahu wa tacaala wixii ilaah uu faro unfartoomaya in ay sidaas yihiin ajsaamtaasoo nuuraaniga ah oo ilaah uu nuurka ka abuuraye haddana awoodda u leh inay tashakul sameeyaan oo ha boqolo ay isku ekaysiiyaan rag iyo dumar midnaba aan ahayn waxna aan cunin waxna aan cabbin aan isguursan oo aan isdhalin in ay sidaa yihiin malaa'igtu inuu qofku aamino ayaa waajib ku noqonaysa xagga tirada iyo cadadka ay leeyihiinna ilaahunbaa garanaya subxaanahu wa tacaala tirada ay qabaan waxaase si gaar ah qofka ugu waajibaya tobanka malaa'igta ka mid ah inuu si gaara u barto ayaa waajib ku noqonaysa qofka toban ka mid a malaa'igta inuu si gooniya u barto waa jibriil mikaa'iil israafiil casraa'iil ridwaan malik munkar nakiir raqiib catiid tobankaa inuu si gooniyo u barto ayaa qofka waajib ku noqonaysa jibriil waa malagga ilaah uu waxyiga ugu soo dhiibo ambiyada mikaa'iil roobka iyo arsaaqda malagga loo wakiishay weeyaan israafiilna waa malagga buunka afuufaya casraa'iil waa malagga qaada arwaaxda cid walba oo naf la geliyey ama bini aadam ha ahaato ama noolo kale ha ahaatee malagga ka siiba nafta weeyaan oo ruuxda ka qaada ridwaan waa khaasinuljanna malagga jannada furaheeda haya weeyaan maalikna waa khaasinunnaar waa malagga naarta furaheeda hayaasna munkar iyo nakiir waa labada malag ee qofka qabriga wax ku weydiiya raqiib iyo catiidna waa labada malag ee qofka la socota mukallafka ahoo wax walbee qofku uu sameeyo shar iyo khayrba qoraya weeyaan oo marnaba qofka aan faaruqayn labadaa magac ayay leeyihiin marka macnuhu ma ahan in midna raqiib la yidhaahdo magiciisa midna catiid la yidhaahdo ee mid walba ayba raqiibna waa yahay catiidna waa yahay labada magac mid weliba wuu isku leeyahay wa kutubihi ilaah kutubtiisii oo la rumeeyana macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu rumeeyo ilaa in uu kutub soo dejiyey ambiyadii iyo rusushii ilaah uu soo dirayna uu ku soo dejiyey qaar ka mid a kutubtaasi inay ahayd kutub xaqah ilaah kalaamkiisii qadiimka ahaa inuu ahaa wax alla iyo wixii kutubtaa ku yaalana inay xaq ahaayeen inuu qofku sidaa rumeeyo ayaa waajib ku noqonayso guud ahaan kutubtaa ilaah uu soo dejiyey inay kutub xaqa ahaayeen in uu rumeeyo ayaa waajib ku ah si gaara inuu u rumeeyo oo u barto afar kutub oo kutubtaa ka mid ahina waa waajib kitaabkii tawraad ahaa ee nebiyullaahi muusa la siiyey kitaabkii injiil ahaa ee nebiyullaahi ciisa la siiyey kitaabkii zabuur ahaa ee nebiyullaahi daawuud iyo kitaabkeenna furqaan ah oo qur'aanka ah ee nebigeenna la siiyey calayhi salaatu wasalaam afartaas inuu si gaara u bartana waajib bay ku tahay oo si gooniya uu u rumeeyo qofku wa rusulihi ilaah rusushii uu soo diray in la rumeeyo macnaheeduna waxaa weeye inuu qofku rumeeyo in ilaah uu soo diray rusul rusushaasoo ilaah uu soo diray makhluuqa si ay makhluuqa u hanuuniyaan oo ay wanaaggooda oo dhan u tusaan rusushaa ilaah uu soo diray inay ahaayeen kuwo ku run sheegaya dhammaan diinkii loo soo dhiibay ammaanadii loo soo dhiibay oo lasoo farayoo risaalada ahaydna ay dadka u soo gudbiyeen sidaas inuu rumeeyo ayaa waajiba haddana ay ahaayeen rusushaasi kuwa caqli iyo garashaba ilaah uu siiyey nuqsaan iyo dhimanaan iyo waxyaabahaas oo dhanna ka fog ilaahna uu ka dhowray dhammaan dembiyaalka dembi yar iyo dembi weynba markii nebinimada laga dhigay iyo ka hor ka hor iyo kadibba ilaa inuu ka dhowray dhammaan dunuubta sakhaa'ir iyo kabaa'irba sidaa qofku inuu qalbigiisa geliyo ayaa waajiba sidaas inuu u rumeeyo marka rusushii ilaah uu soo diray subxaanahu wa tacaala ee nebi aadam laga soo bilaabay ilaa nebigeenii laga soo gaaro calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad ayay tiradooda u badan tahay rususha oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban sidaas ayaa la sheegay saddex boqol iyo saddex iyo toban saddex boqol iyo afar iyo toban ilaa saddex boqol iyo shan iyo toban saddex boqol iyo dhowr iyo tobankaas ayaa la sheegay laakiin qofka inuu si tafsiil ah oo gaara u barto oo uu u rumeeyo shan iyo labaatanka rasuul ee magacyadooda qur'aanka lagu sheegay taas ayaa waajib ku noqonaysa weeyaan walyawmi alaakhiri maalinkii dambeeye qofku uu rumeeyo weeyaan maalinka dambeeya waa maalinkii qiyaamada dhammaan samciyaadkii oo dhan ayaa soo gelaya haddii la yidhaahdo wuxuu ka bilaabanayaa qofka markii nafta laga qaado ee godba la geliyaba man maata qaamat qiyaamatuhu suqraa qofkii dhintaa qiyaamadiisiiba waa la gaaray oo qiyaamadiisiiba way istaagtay oo way dhacday ayaa la yidhaahdaa marka haddii sidaa la yidhaahdo dhammaan su-aashii malaa'igtu ay qofka qalbiga ay qabriga ku weynaynay ku weydiinayeen iyo cadaabulqabrigii iyo naciimulqabrigii iyo waxyaabahaas oo dhanna in uu rumeeyo ayaa soo gudagelaysa haddii la yidhaahdo maalinka qiyaamuhu wuxuu ka bilaabanayaa qofku marka uu dhinto ilaa marka dambe ee la kala baxo wixii ahlu naarihina ay naar galaan wixii ahlu jannahina ay janno galaan ilaa ma laa nihaaya marka maalinkii dambeeyey in la rumeeyo ayaa waajiba oo iimaanka arkaantiisa ka mid a waa yowmulqiyaama iyo wax alla iyo wixii maalinkaasi uu kulmiyey oo bacsigii ah dadka qubuuraha laga soo saaraya iyagoo nool nool oo la soo celinayay dadkii xashrigii ahoo dadkii meesha mawqiful xisaabka ah ee dadka lagu xisaabinayo la isugu keenayey miisaankii ah dadka camalladoodii la miisaamayey oo qofkii camalka xasanaadkiisu uu batana uu ahlu jannada ka mid noqonayay qofkii xasanaadkiisu uu yaraado ee kafadiisa xasanaadku ay fududaatahina uu ahlu naarka ka mid noqonayay siraadkii jidkii la marayay oo jidkii siraad ahaa uu rumeeyo qofku xawdkii nebiga ee lagu aroorayay uu rumeeyo jannadii iyo naartii waxyaabahaasoo dhan ayaa soo gelaya inuu qofku sidaa rumeeyo maalinkaa qiyaame iyo waxyaabahaas qiyaamadu ay kulmisay oo dhan taas ayaa waajib noqonaysa weeyaan wa bilqadari khayrihi wa sharihi qadartana qofku inuu rumeeyo khayrkeeda iyo sharteedaba taas weeyaan rukniga lixaad oo ugu dambeeyaa waxa weeyaan macnaheedu inuu addoonku rumeeyo oo uu qalbigiisa geliyo in rabbi subxaanahu wa tacaala sharta iyo khayrkaba asagu uu horay usii qadaray wax walbee khayra iyo wixii sharaba in ilaah uu sii qadaray subxaanahu wa tacaala wax walbee dhacayaahina ilaah qadihiisa iyo qadartiisa inay ku dhacayaan wixii ilaahuu ugu talagalay inay dhacaan inaysan marnaba baaqanayn shaygii ilaah uusan qadarin inuu dhacana marnaba uusan dhacayn sidaa inuu qalbiga geliyo weeyaan qofka oo wax walba ku yimaada in ay yihiin wax ilaahuu u qadaray subxaanahu wa tacaala qadarta ilaahna ku socda wixii ilaahuu ugu talagalay inay dhacaanna ay dhacayaan wixii ilaahuu ugu talagalay inaysan dhicinna marnaba inaysan dhacayn inuu sidaa aamino oo uu qofku qadarta rumeeyo taas weeyaan midda ugu dambaysa oo ka mid a arkaanta lixda ah ee arkaanul iimaanka sidaas weeyaan wayajibu calayhi aydan an yacrifa caqaa'id aliimaani wallahu subxaanahu wa tacaala aclam